acab sacabada haloo tumo bartuwaa garoon bucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xumeeyey tartan loogu baaqaye bulshaya hayragiyo duma yaabow sara kaca sacab sacab sacab sacabada haloo tumo
waxaan wanaagsan akhyaarta hawadaena dhegeysanaysaa kusoo dhawaada barnaamijka ciyaarahood kala socotaan raadiyo sanguunis teetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis dhowrina waaxgeeda barnaamijka waxaa soo saaray dalan isocodsiinaya anigu cabdillahi abdicasiis salaad qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya kooxda real madrid oo isaga hartay baxsigay ugu jirtay ciyaaryahan rodri premier leaga iyo bundesliga oo ciyaaryahan floren wits uu shaaciyey labada horyaal midka adag andrea onana oo go-aan culus ka soo saaray mustaqbalkiisa kooxda manchester united iyo sababta ka dambeysa in christensen uu seego tababarkii real ee barcelona qodobadaas iyo kuwa kula faahfaahsanba u diyaar garooba dhegeystayaal
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xumeeyey tartan loogu baaqaye bulshaya hayragiyo duma bilaabow sara kaca sacab sacab sacab sacabada haloo tumo bartuwaa garoon bucadii warbixin uu soo tabayay marka ayaa sheegaysa in real madrid ay weli qiimeynayso inay keento khadka dhexe cusub ka hor intaa suuqa kala iibsiga xagaga xirmin balse waxa ay fursadaha dhabta ay haatan ay taagan yihiin yihiin kuwa laga doodayo rodri oo manchester city u dheela oo daqiiqada yar ka ciyaaray guuldaradii city kasoo gaartay kooxda tottenham hotspur ayaa si weyn loo soo hadal qaaday balse ma aha ikhtiyaar hadda ah sababa la xiriira walaac dhanka taamahaanshihiisa adam watton oo crystal palace ayaa lagu xumeynaya in uu dhaqaaqo real lagu xamanaya inuu dhaqaaqo kooxda real madrid balse ha yeeshee gudaha real madrid waxaa la aaminsanyay in sheekadaasi ka timid wakiilada ciyaaryahanka oo aan ku salaysnayn xiiso dhaba vitinia kooxda b s j ayaa kamid ah qorshayaasha mustaqbalka ee real madrid qodobka lagu burburin karo qandaraaskiisa ayaa dhaqangelaya taasoo madrid u aragto fursad istraatiiji ah oo mustaqbalka ah balse aan ahayn xal degdeg ah sida hadda la ogyahay maamulka los balancols ayaa weli ku kalsoon khadka dhexda ah ee ka kooban adargula eduardo camavinga auren tujemini federico valvade iyo soo kale jord bellingham oo dhiila xulka england
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xumeeyey tartan loogu baaqaye bulshaya hayragiyo duma bilaabow sara kaca sacab sacab sacab sacabada haloo tumo bartuwaa garoon bucadii warbixin uu qoray manchester ay qortay winchester evening news ayaa sheegaysa in andrea onana uu si cad u muujiyay inuusan ka tagin ka tegaynin kooxda manchester united inkastoo kooxda ay wadahadlo kula jiraan royal outwab oo ku saabsan gulhayahooda sano jirka ee san lamens lamens ayaa laga saaray shaaxda antwab kulankii majkeleen taasoo muujinaysa in kooxda reer belgium ay diyaar u tahay inay heshiiska dhammaystirto dhanka kale onana ayaa dhab loogu soo celiyay liiska ciyaartooyda fulham ee ciyaartii ay la dheeleen kooxda united man united ayaa hore u sheegtay in haddii ay golhayo cusub loo soo qaadayo inuusan noqon doonin magac weyn taasoo ka dhigan in lamens ay si buuxda ugu habboon yahay qorshaha kooxda hase yeeshee xaaladan ayaa dhalin kartaa isku shaandayn dhanka golahayayaasha kaydka iyadoo mustaqbalka altay baylinda shaki la gelinayo
bartu waa garoon buucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab banaha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartu waa garoon buucadii laacibka cusub ee liverpool florent wits ayaa ka warbixiyey waayo aragnimadiisa ugu horeeyey ee premier leaga taniyo markii uu xagaagan kaga soo biiray bayan liverkusen ee horyaalka bundesliga xidiga real german ayaa qirtay in kubadda cagta ingiriiska aysan gebi ahaanba ka duwanayn tani uu ku ciyaaray jarmalka balse si gaar ah u dareemayo xoog iyo xawaare dheeraada kubadda ingiriisku gabi ahaanbaba ahaa mid ka duwantii hore waa isku mid laakiin waxaa jira awood jireed iyo harjad badan ciyaartooyda kasoo jeeda mar waliba waxay ku cadaadinayaan laakiin aniga waan fahansanahay bundesliga oo waanba fahansana halkaasoo inta badan ilaalo gaarah laysiin jiray ayuu yiri wits wits ayaa lagu wadaa inuu door muhiima ka ciyaaro qorshe anslota xilciyaareedkan iyadoo taageerayaasha liverpool ay si weyn u sugayaan inuu saameyn deg deg ah ku yeesho kooxda
bartu waa garoon buucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab banaha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartu waa garoon buucadii kabtanka kooxda manchester united bruno fernandes ayaa qirtay inuu niyad jabsanaa ka hor inta uusan khasaaranin rigoore qeybtii hore ee ciyaarta premier leaga ay kooxdiisu hal iyo hal la gashay kooxda fulam fursadda ayaa timid markii cleven basi lagu helay khalad uu gal- ku galay eh, mounsen mount gudaha xerada garaaxa fernandes ayaa segay goolkaasi taasoo ahayd rigooradiisii ugu horeysay uu khasaariyo tan iyo dhammaadkii kii diboogis ayaa muujiyey in garsoore chris kavank uu si kama ah ugu dhacay fernandes isagoo gadaal u socday kadib markii uu kubadda su- tuurtay taasoo keentay inuu kabtanka muujiyo caro ka hor inta uusan kubadda hawada sare marinin bruno fernandes oo la weydiiyey sky sport ciyaarta kadib ayaa yidhi waan carooday marka aad tahay qof aad tahrigorayaashana waxaad leedahay hab gaar ah oo aad u diyaargarowdo garsooraha wuxuu igu dhacay mana uusan i raaligelinin taas oo iga carisiisay laakiin taasi ma ahan cudurdaarka rigoorada aan ku segay si xun ayaan u laaday kubadda cagta ayaan hoos uga geliyey waana sababta ay hawada ugu kacday ayuu yidhi bruno fernandes
bartu waa garoon buucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab banaha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartu waa garoon buucadii haliga manchester united gary neville ayaa saadaaliyey in andrea onana laga yaabo inuu go'aansado inuu isaga tago kooxda xagaagan haddii ay xaqiijiso saxiixa golahaye san lames ee ka tirsan royal antwerp united ayaa si xoog leh ugu jirtaa heshiis lagu keenayo lamens taas oo durbaba heshiis shaqsiga la gaaray kooxda uu hogaamiyo robin amrim si kastaba ahaatee nevil ayaa qaba in imaanshaha lameyn soo noqon doono dhammaadka safarka wanaana ee oltraford wanaan ayaa dhowaan kasoo laabtay kooxdiisa kadib dhaawaca uu kaga maqnaa kulankii ee arsenal halibir garaacda united halkaasoo altay belenda uu booskiisa buuxiyey nevil oo la hadlay n b c sports intii lagu guda jiray ciyaarta united iyo fulham ayaa yiri belenda toddobaadkii hore aada uu ciyaaray laakiin khaladaad badan ayuuna sameeyey hadda oo onana u ogyahay united ay goolhayo cusub raadinaysana iyo yurub ku bedelayso kalsoonida waa dhaawacan tahay waana suuragal inuu bilaabo fikirka ah ka tegistiisa kooxda
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha noo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartuwaa garoon bucadii tabaraha kooxda manchester city pep gardiola ayaa qirtay inuu waayay kalsooni badan xilcileedkii hore islamarkaana uu shaqadiisa waayi lahaa haddii uu sii joogi lahayn kooxda etihad aad ayaan ugu faraxsanaya inaan soo laabto inkastoo aan xilcileed guuldarro ah soo marin haddana aan aysan ahayn eh, iyo agaasimiyaashii guddoomiyaha ciyaaraha ee halkan jooga shaki lahaan waa lii eri lahaa sababo la xiriir natiijooyinkii aada u litay in la kooxdu soo bandhigtay xilcileedkii hore haddaba waxaan haysanaa lix ilaa toddoba ciyaaryahanoo cusub ilaa kooxda dib u cusboonaysiisay cutub xiga waa xilcireedkan ciidama ogaa wixii dhici doona balse waxaan aaminsanahay inaan leenahay rabitaan guul xilcireedkii hore manchester city ayaa ku dhammaysatay booska saddexaad ee premier leaga iyadoo aan ku guuleysanin wax gooba
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha noo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartuwaa garoon bucadii waa dhegeystayaal aadan kusoo dhawaada mid ka mid ah ciinaan muslimiinta iyo taarikhdiisa sannadii laba kun toddobiyo tobankii dareenka indhaha cushaaqda kubadda cagta waxay ku sii jeeday mawhibad si xooggan uga soo ifbaxaysay caalamka ciyaaraha balse taasi may ahayn mid sii socota ama mid waarta martideenna maanta waa ciyaaryahan cabdulxaaqi al nuuri laacib weli u baahan ducada ummadda islaamka wiilkii ku riyooday in uu heer ka gaaro kubadda cagta laakiin riyadaasi deg dega ayay u burburtay weliba si dhammaada kadib markii ay iclaamisay naadigiisa ayakis inay soo gebagabowday waayihii kubadda cagta sababo ku aadan xanuun xagga maskaxda waxa uu ahaa wax sida dhulgariirkii oo kale u gelgelay qoyskiisii iyo cushaaqda kubadda cagta taasi oo ku dhammaatay guud ahaan noloshiisa kubadda cagta xilli dadka ay hadal hayeen inuu ay gaari lahayd halkii ugu sarraysay kubaddiisa cagta cabdulxaqi waxa uu ahaa wiil daayaroo holandiisa balse aslahaan nasabsada waddanka morocco hase yeeshee hibadiisa cajiibkaa darteed waxaa ugu biiray akadeemiyada kooxda aikis amsterdam mar uu jiray da'da siddeed sano cabdulxaqi waxa uu ku caanbaxay awooddiisa cajiibka iyo tayadiisa maamul ee qadka dhexe darajo ahaanna waxaa lagu tilmaamay in uu ahaa mid heer sarreeya laacibkii hore ee waddanka holand iyo kooxdii aikis amsterdam nagel dijong ayaa waxa uu ahaa mid si rasmi ah ugu ammaanay tayada laacibkani waxa uu bixiyey magaca naneystan iyo stiyi cusba sidee baa maya ku dhihi kartaa isagoo si tartiib tartiiba isaga dambeeyey inuu ka soo muuqdo ilaa kooxda koowaad ka hor intaanu kabtan ama hogaamiye ka soo noqon kooxda labaad iyagoo weliba ay joogaan mucjisadiisa daxagalka ahayd ee jiilka maanta ka yaabsada ee caalamka kubadda cagta sida dijon dilakhti iyo vandibeg iyo kuwo kale oo safkaas uu kala tirsanaa markii lagu soo daray safka kooxda koowaad sannaddii laba kun lix iyo tobankii wax walbaba waxa ay tilmaamayeen in uu soo ifbaxayo hibo kubad cag oo cajiiba laakiin wixii dhacay intaasi kadib waxay ahaayeen wax aad u xanuun badan siddeeddii bishii julaay sannaddii laba kun toddobiyo tobankii cabdulxaqi al nuuri waxa uu isku diyaarinayey bilaabashada xilli ciyaareed cusub laba kun toddobiyo toban laba kun siddeed iyo toban balse wax weliba waa ay kala dhaltaalmeyn dhacdaha argagax leh intii lagu guda jiray kulan saaxiibtinimo oo u wada dhexeeya kooxaha ayax iyo naadiga jarmalka ee wether preman dadka oo idil waxay arkayeen laacibka oo dhulka ku dhacaya mar qura daqiiqadii toddobaatan iyo labaad qaybtii labaad ee dheesha iyadoo xitaa laacibkan uusan u dhoweyn qof kale cidna ma aysan ogeyn in ciyaartaasi ee tii ugu dambaysa aynu arkayno in garoon gudihiis uu xiddigan ku ciyaarayo ciyaaryahanka waxa uu bilaabay in uu neefsan kari waayo isaga oo gabay dhaqdhaqaaqa sida qof geeriyooday oo kale dhakhaatiirta kooxda ayaa u degdegay iskuna dayay badbaadintiisa laakiin iskudaygaas mayn ahayn mid laacibka xaaladiisa ay ka jawaabaysay waxaa deg deg loogu qaaday isbitaal iyadoo loo sii maraya diyaarad yar oo helikobtera halkaas ayana dhakhaatiirta kooxdu ay ku cilaamiyeen in uu haleelay xanuun halisoo dhanka maskaxda taasi oo sababteeda ay ku sheegeen in wahwada oksijiinka aysan ku filnayn maskaxda in uu fursad caafimaad uu mar kale ku soo laabto garoommada ay tahay mid eber ah ama aysan jirin taniyo maalinkaas nuuri ayaa galay koomo iyadoo xaaladiisa caafimaad ay aad u wanaagsanayd taasi oo keentay in uu dhaqdhaqaajiyo sunniyaha iyo afka mar dambe sida uu sheegay walaalkiis laakiin ilaa iyo hadda kama uusan soo bixin koomadaasi musiibadaasi kadib garab istaag ayaa loo sameeyey ciyaaryahanka kadib markii ay ku dhacday musiibadaasi jamaahiirta kooxda ayax ayaa saf u soo galay afaafka guriga iyo baakinka waalikii ay dhigtaan gawaarida waxayna halkaas isku arkeen familka iyaga oo la wadaagay xanuunka halista ee wiilkooda haleelay iyagoo u rajeeyey in mar kale caafimaadkiisa uu ku soo laabto halka laacbiinta sidoo kale ay iclaamiyeen inay garab taagan yihiin saaxiibkooda kooxda waana wixii ay sameeyeen qaar ka mida laacibiyiinta kooxda kubadda cagta oo hore uga soo ciyaaray ix amsterdam sida justin cliford philip sandro iyo amin yonis kuwaas oo garamadooda ay u bedeleen magac iyo lambarka oo ahaa kii soddon iyo afraad marka laga tago kooxda ix amsterdam laacibiin fara badan ayaa garab istaag u sameeya laacibkan iyaga oo fanaanado xambaarsan sawirkii iyo magaciisa ay soo xirteen waxayna ku soo qorteen ahow mid xooggan awi amstay strong abi abi ayaa ahayd naaneysta magaciisa loo soo gaabiyey cabdulxaaq anuuri taasoo ku caanbaxay sidoo kale baraha bulshada ayaa lagu faafiyey muuqaalo fara badan kuwaas oo tiro laacibiin ah oo ugu horeeyo cusmaano dombele kaasoo isna qayb ka ahaa xidigihii u sameeyey garab istaagga cusmaano dambele ayaa go'aansaday in waddadiisa gaarka uu garbistaag uu ugu sameeya laacibkan isagoo xirtay fanaanad ay ku xardhan yihiin magac iyo nambarka cabdulxaqi wuxuuna u diray fariin macnaheeda uu yahay caalamka kubadda cagta marnaba kuma ilaawayo si la mid ah laacibka waddanka yurugway luwish alberto suwarez ayaa soo dhigay sawir xilli uu matelayey safka kooxda ayax kaas oo dhinac taagaa holandeeskii klas jan huntle dhexdana uu kaga jiray cabdulxaqi xilli uu da'yaraa wakhtigaas uu ku jiray barbaarayaasha da'da yar ee kuliyadda kooxda ayax wakhtigaas waxa uu ku qoray anigu aad baan u murugoonayaa wixii haleelay walaalkay cabdulxaqi annaga waan kula jirnaa haw mid xooggan kama baqaylin ganeeskii kifin brince botin garab istaagga laacibkan wuxuuna soo dhigay bartiisa gaarka ee tweytka sawir xambaarsan magaca abi iyo nambarkiisa isaga oo ku soo qoray waxaan go'aansaday in aan xirto magaca iyo fanaanadda dhammaan xilli ciyaareedkan ee ka hoosaysa fanaanadeyda asaliga si aan u muujiya garab istaag aan u samaynayo walaalkay cabdulxaqi anigu waxaan kuu rajaynayaa caafimaad deg deg ah weliba mid dhaqsile isagoo waxa uu ahaa kii ugu dambeeyey ee garab istaag u sameeya wiilka reer bortugal ee christiano ronaldo kaas oo ka faa'iidaystay sanad guurada ciyaaryahanka cabdulxaqi waxa uu soo diray fariin isagoo leh waan ku salaamay nuuri anigu waxaan kuu rajaynayaa wax walba oo wanaaga ayuu hadalkiisa ku soo xidhay kaasoo cabdulxaqi al nuuri u rajaynayo in uu caafimaad deg dega uu helo waxa uu ahaa laacib daayarah balse waa ay soo gebagowday waayihiisa ciyaareed ee kubadda cagta bal laga yaabee haddii ay sii socon lahayd waayihiisa dhanka kubadda cagta in uu meel sare ka gaari lahaa isaga laga yaaba in uu noqon lahaa mid ka mid a xidigaha ugu waaweyn kubadda cagta wax kastoo ay ahaata tani waa qadar eebbe waxaa lagu jiraa bil ramadaan maadaama uu ahaa laacib islaam fadlan aan u wada ducayno ciyaaryahan nuuri oo ahaa laacib haysta diinteenna suuban ee islaamka maadaama weli uu ku jiro koomo guud ahaan sheekada ciyaaryahan alxaaqi nuuri waa nagayntaa guddoomiye dhegeystayaal waxaan tasanaag barnaamijka ciyaaraha od kala socoteen raadiyo sangooni seetan iyo toddoba arbaca toddoba gartisloolina waaxyada barnaamijka wax soo saaree dala cusubsiinayay anigu cabdillahi abdicasiis salaanta ku kulmayno barnaamijkan keysa xiga sidaas iyo nabadgelyo
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqi bulshaya hayragii duman bilaabow sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo